prize pack courtesy of VOA1 The Hits.
halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a dood ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com duhur wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa maalin arbaco ah oo bisha maarsa ee sannadka labada kun iyo afariyo labaatanka ay tahay saddex iyo toban afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo waxaana idaacadda duhurnimo ee v o e da ee maanta ee barnaamijka dhallinyarada idinla socodsiinaysa anigoo ah sahre cabdi axmed qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna duhurnimona waxaa ka mid ah warshadaha yaryar ee iyagu ku soo badanaya waddanka oo shaqo abuur u sameynaya dhallinyaro fara badan oo shaqa la'aan markii hore ay haysay micnaha hadda warshadan sagaal iyo toban qofood ama labaatan ku dhowaad micnaha shaqa hadda haysta haddee hadda warshada lahayn micnaha labaatankaas ruux maxaa u fili kartaa inay micnaha baxaan soo maahan ama ay taariibaan ama ay dhumaan saas u baday laakiin hadda dee shaqa haystaan ee waddankooda joogaan inay shaqaystaan ay ku warshada joogaan ay ku qanacsan yihiin waxaad sidoo kale maqli doontaan caqabadaha ay dhallinyaradu kala kulmaan raadinta shaqooyinka xilliyada ay ugu baahi badan yihiin in ay shaqo helaan ciyaarihii iyo heysihii iyo qodobo kaleeto ayaan idinkugu haynaa barnaamijkeennan balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida madaxweynaha dalka maraykanka ee haatan xilka haya jo biden ayaa xalay ku guulaystay magacaabista musharaxa madaxweyne ee xisbigiisa dimuqraadiga kaasoo uga qaybgeli doono doorashada madaxweyne ee bisha novembar halka madaxweynihii hore donald trumpna uu isaguna ku socdo wadadii uu ku xaqiijin lahaa magacaabista inuu helo gudaha xisbigiisa biden ayaa waxa uu la kulmay mucaaradad magac ku yaal ah sida si uu u noqdo musharaxa dimuqraadiga waxa uuna xalay ku gudbay tiradii ergada ee loo baahnaa oo ahayd kun sagaal boqol lixdan iyo sideed sida ay qortay wakaaladda wararka ee reuters dhinaca kaleto trump waxa uu kaga adkaaday doorashada xisbiga ee jamhuuriga dhowr musharax oo doorashooyinka horudhaca ahaa uu kaga gudbay kuwaasi oo ay ku jirto safiirkii hore ee qaramada midoobay niki haley iyo guddoomiyaha gobolka florida ron desantis musharaxiinta kaleeto oo uu ka mid yahay madaxweyne ku-xigeenkii hore ee trump mike pence ayaa isaguna waxa uu isaga baxay doorashada bilo ka hor sababo la xiriira taageero la-aan codbixiyayaasha ah sida u muuqata intooda badan ay door bidayaan musharaxiinta ay dooran lahaayeen xisbigaasi dhexdiisa inuu noqdo trump labada musharax ee biden iyo trump ayaa si buuxda u ololeynaya waxayna u ololeynayeen sideedii bilood ee lasoo dhaafay iyagoo midba midka kaleeto uu ku weerarayo fursad kasta si uu markaasi suurtagal uga dhigo in ay ku kalsoonaadaan dadka maraykanka maqaayad ku taalla gobolka hibaaya ee waqooyiga dalka shiinaha ayaa qarax looga shakisan yahay inuu yahay gaas daatay uu sababay markaasi dhismahaasi inuu burbur soo gaaro iyo burbur kaleeto oo ku firdhay meelo aan ka agfogeen goobtaasi waxaana ku dhintay inta la xaqiijiyey lix iyo labaatan qof oo kaleeto laba qof ayaa ku dhimatay lix iyo labaatan qof oo kaleetona way ku dhaawacmeen sida ay sheegtay warbaahinta dowladda iyo maamulka arbacada maanteeta qaraxaasi ayaa dhacay abaare sideedii aroornimo gobolka sanghey sida uu sheegay tv-ga dowladdu ay maamusho ee c c t v news oo qiyaastii soddon kilomitir sida la sheegay magaaladaasi oo u jirta magaalada bejiin uu qaraxa ka dhacay muuqaalo lasoo bandhigay baraha bulshada ayaa muujinaya qiiq hawada isku shareeray iyo sidoo kaleeto qaraxa xilligii uu dhacayay warkii dunidana waa naga intaa rabadaan mubaarag duhur wanaagsan xaggiinna xagga yagu waxa ay dhaafta saacaddu haatan lixdii iyo barkii aroornimo warshadaha yaryar ayaa waxa ay ku soo badanayaan dalka soomaaliya kuwaas oo shaqo abuur u sameynaya dhallinyaro fara badan magaalada beledweyne oo dhowaantan ay ku soo badanayaan warshadahaasi yaryarka ah ee kuwa gaar ahaana nadiifiya biyaha ayaa waxaa ka howlgala haatan dhallinyaro kala gedisan kuwaas oo sheegay inay fursad shaqo u noqotay sida uu kusoo waramayo xuseen xasan dhaqane wariyaha v o eda magaalada beledweyne magaalada beledweyne ayaa sanadihii lasoo dhaafay waxaa laga hirgeliyay warshado yaryar oo biyaha nadiifiya iyadoo taana ay shaqo abuur u noqotay dhallinyaro badan warshadahan biyaha sifeeye ayaa waxaa hirgeliyay ganacsato aragtay baahida loo qabo helista biyo nadiif ah maamulaha warshada biyaha zamzam faarax garaad macalin ayaa waxa uu ka waramayaa tirada dhallinyarada ay shaqo abuurka u sameeyeen waxaan ahay maamulaha warshada biyaha zamzam isla markaasna milkilaha halkan waxaa ka shaqeeya dad aada u fara badanoo ilaa iyo dhowr iyo toban qofood gaarayo kuwaasoo nolol maalmoodkooda ka raacdaysta halkan kuwaasoo xaafadaha kala gedisan ee magaalada beledweyne geeyo biyo nadiif ah waxaad ogtahay in magaalada beledweyne biyo nadiif aan laga isticmaalin oo biyaha webiga laga isticmaalo saas daraaddeed ayaa waxaa nagu dhalisay in aan keenno mashiin biyaha safeeyo si dadkay u helaan biyo nadiif ah marka shaqaalaha halkaas ayay ka shaqeeyaan annagana alxamdulilah nolosheena halkaas ayay ku xiran tahay magaaladana waa garan kartaa in mar waliba aan laga helaynin biyo nadiif ah isla markaasina baahida si saxa aan loo dhammaystiri karin hadda magaalada waxaa ku yaalla warshada aad u fara badan kuwaasoo biyo sifeeyo isla markaasna baahidii waa la daboolila ayaa magaalada marka waxaan rajaynaynaa in hadda mashiino casri haddii aan helno inaan keeni doono gudaha magaalada beledweyne kuwaasoo aan kusii doono xaafadaha tubooyin haddii ay noo saamaxa wakhtiga dhallinyarada ka shaqaysa warshada biyaha zamzam ayaa waxay qabtaan shaqooyin kala gedisan sida uu sheegay faarax garaad walaal waxay qabtaan qaar gaadiidka ayay wadaan ilaa iyo saddex gaadiid ayaa ka shaqayso daroolla ayay ka yihiin qaar waxay sameeyaan biyaha maxau ahayto oo dadka bacaha ay ku isticmaalaan qaar labaatanlayaasha ayay xaafada ay ku geeyaan qaar waxa weeye gaargacan ayay xaafadaha u dhadhow iyo suuqa dhexe ee magaalada beledweyne ayay geeyaan qaar booyad ayay ku qaadaan qaar warshadda ayay ka shaqeeyaan oo matoorka iyo mashiinka loo tababaray inay kiciyaan qaabkaas ayay u shaqeeyaan qaar nadaafadda ayay ka shaqeeyaan aada iyo aad qaar habeenkii waardiye ayay yihiin oo waardiye ayay habeenkii galaan saas ayay ugu shaqeeyaan meeshaan sidaas daraaddeed marka halkan shaqaalo fara badan ayaa ka shaqeeya mararka qaarkoodna waxaad dareemaysaa shaqaalo fara badan oo shaqo raadinaya inay imaanayaan kuwaasoo aan isku dayna annagana haddii kuwan shaqada maalinta ay ka baxaan in habeenkii dib aan u shaqayno annagoo u fiirnayna raggaas baagamuddada ah inay mar labaad ay shaqo ay helaan cabdi siidi maxamed oo ka mid ah madaxda warshada biyaha dhibic roob ayaa waxa uu sheegay in ku dhowaad labaatan dhallinyaro ah ay shaqo abuur u sameeyeen kuwa oo hadda go-aansaday in gobolka ay ku noolaadaan halka markii hore ay jirtay rajo ay ka qabeen in waddanka ay isaga cararaan waxaan hadda qaybta waxaa taaganahay mas-uuliyiinta ka mid ahay waxaa waaye shan iyo toban iyo sideed iyo toban aan udhexaynaa waxaa waaye shaqada hadday sii saadanaan ka badanaan jecelnaa wallaahi qaar biyey xirxiraan qaar biyey dejiyaan qaar haamankay dhaqaan qaar warshaday kiciyaan qaar nadaafad waxaa waaye waa shaqo isku jirto waa micnaha wallaahi kuleyba waaba ujeedaaba haddii micnaha hadda warshadan sagaal iyo toban qofood ama labaatan ku dhowaad micnaha shaqa hadda haysta haddee hadda warshada lahayn micnaha labaatankaas ruux maxaa u fili kartaa inay micnaha baxaan soo maahan ama ay taariibaan ama ay dhumaan saas u baday laakiin hadda dee shaqa haystaan ay waddankooda joogaan inay shaqaystaan ay ku warshada joogaan ay ku qanacsan yihiin qaar ka mid ah dhallinyarada ka shaqaysa warshadahan ayaa waxa ay sheegeen in markii hore shaqa la-aan ay ku ahaayeen magaalada laakiin warshadahan ay fursado shaqo ka heleen shaqeeyaa qaybta biyaha warshada caldeelaayo nolosheeda iyo haddaa lagu diin waxayga kafoomay ugu tahay si wacan ayaan haddaa lagu diin aan biilkayga aan ugu helaa xilliga shaqadanka soo gala waxaa waaye labayo tobankii waxaana ka baxaa haddaa lagu diin siddeed saacan ka baxaa jooraata dhan waxaan qaataa lix doolar dheh afar imeygaan biil ugu xortaa labana akoonaan gastaa walkayow meelihii socodii wixii waan ka reesanay alxamdulilaahi haddana waa ku fiican nahay xilligii saddex bilood maarsada ahna aad boqolkiiba sagaasan aad ayaan ugu soo shaqaysanay ama xilli rabo ha ahaato ama xilli qolo ha ahaato xilli kastaba jooraatigeena meesha banaan kunoon diyaaro jooraatigeena diyaaro waa magacaygu waa diirow khaliif maxamed oo ka shaqeeya warshadda dhibic roob oo loo yaqaano warshadda cabdeelaay shaqadaydu waa dhanka macnaha farsamada oo qaybta bacaha xeerka biyaha shaqadana warshadaana ku bartay wax badanaa ka soo shaqeey waa inta hadda macnaha shaqaynayna wax oo caqabada kalama kulmin shaqada waxaa soo galnaa laba iyo tobankaa soo galnaa bacaa la xiraaho toban kun toban kun iyo shan boqol meelaasaa la xiraah shaqaduna sidii la rabay u socotaa maya marka hore baranaysa waa marka hore oo kowda la barana dhibay leedaha laakiin markaa fahamtid waa waa sahal wax haddaan dhiba oo caqabadana ma lahan shaqaduna waa sahlan tahay shaqaduna haddaa sidii la rabay ayay u socotaa qoys waa leeyahay waa ku biishaa caruura ay joogto eh, hooyaa macnaha ka biila qoyskaygaa ka maareeya ma- macnaha waxaa inta ka qaato guri waa ka dhistay alxamdulilahi rabbi alcaalamiin waa dhaqanahay shaqadana waa aadaa ugu faraxsanahay magacaygu waa cabdicasiis sani xasan waxaa ka shaqeeya warshada biyaha samsam waxaa ka shaqeeya saddex bilood marka waxaa u baahanaya in meel kale aadin ama kataa ribin waana ku qanacsanay xoogeyga in ku shaqaysto waxaa bilaabay bis- bisha saddex- bisha saddex bilood ka shaqeeya waxaa ku sha- waxaa igu dheliyay magaalada baagamood waa markina baagamood in mar rabo wadankayga in ka taga mar rabo wadankayga in ka shaqaystaa rabaa marka saas igu dheliyay xoogeyga maala rabaa qaybta biyaha waaye waa qaadnaa maalintii shan iyo afar baahnaa waa mid aad iyo aad ugu qanacsan waaye
xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
xuseen aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay dhallinyaro badan ayaa shaqo raadinaya marka ay ugu baahi badan yihiin ay yihiin xilliga ay dhallinyaradu soo kacaan waa marka ay doonayaan inay sameeyaan horumar dhinaca nolosha ah dhallinyarada qaar ayaa waxaa haddaba ay ka soo hayaamaan dhulka miyiga ah kuwaasoo caqabado kala gedisan ay kala kulmaan inta ay ku jiraan safaradooda shaqo raadinta ah sida uu warbixinta ku saabsan arrinkani uga soo diray wariyaha v o eda ee boorame haashim sheekh cumar good ibraahim cabsiye warsame waa wiil dhallinyara oo markiisii hore ka shaqaysan jiray ceelasha milixda laga soo saaro oo ay ku lahaayeen qoyskoogu deegaanka toqoshi ee degmada saylac ee gobolka nawdal kadib markii ay shaqadii yaraatay soo saarista milixdu wuxuu shaqo u soo raadsaday dhanka magaalada boorama ibraahim oo uga warramay barnaamijka dhallinyarada maanta ee idaacadda v o a waayihiisii shaqo ayaa wuxuu sheegay anu markayga hore anigoo muwaadin reer somalilanah waxaan ka shaqayn jiray milixda tuqoshiyan kala halkaasaan ku lahayn ceelal kadib markii aan aan bilaa camal halkaa ku noqday markii ay taariikhdu ahayd eh, labada kun iyo toddobiyo tobankii ayaan ka imiday weliba bilowgiisii baan halkan imiday waxaan ka mid noqday qeybta xamaalinta ee meeshan magaranaysa shaqada digaaga raashinka u qaadqaada ayaan ka mid noqday markii igu horreysay oo layga- laygu shaqaalaysiiyey kadib waxaa soo baxday fursad waxaa soo baxday ah in magaranaysaani qeybta raashinada iyo digaaga se loogu ridqiyo se layskuu gegeeye ah ayaa ii soo baxday fursadiibaa laygu daray Een, xafiis imika halkaa inaga dambeeya ka mid ahoo magaranaysaani ayaa laygu xereeyey macalimiin oo magaranaysaani xaajiga cabdiraxmaan oo keenay oo yaban ka keenay ayaa magaranaysa halkaa igu xereeyey lix bilood baan baranayay qeybta magaranaysa raashinada se layskugu dardaro fursadda marka ii soo baxday waan isxereeyey halkaasi baan ku baranayay lix bilood qaybta digaaga yaryar sida loo soo koriyo sida raashinkiisa loo siiyo digaaga waaweyn sida loo siiyo muddo lix bilooda ayuu ibraahim ku bartay sida raashinka loo siiyo digaagga iyo habka la iskugu daro waxyaabaha lagu quudiyo maadaama xarunta uu shaqada ka helay ay tahay goob shirkadeed oo lagu xanaaneeyo digaag aada u tiro badan Een, waxaad ku bilaabaysaa toban kun oo xabe markay tusaale ahaan meesha ku jiraan tusaale ahaan waxaad siinaysaa laba kiish oo raashinaad siinaysaa waa boqol kiilo boqolka kiilo ayaa lasii garaaminayaa oo loo kala garaaminayaa kadib toddobadii cishaba marbaa wax laga bedelayaa oo waa la miisaamayaa marka la miisaamo digaaga ee magaran kiiloogiisa la ogaado inta ku korodhay la ogaado ayaa raashinka kor loo qaadaya haddana kor loo qaadaya wiig kale markuu toddobaad soo wareego toddobaadka dambe haddana waa la ogaanaya raashinka inuu faa'iido u leeyahay iyo inaanu faa'iido u lahayn haddii uuna raashinka ay digaaga korin karin oo uu faa'iido u lahayn waxbaa laga bedelaya sida la iskugu darayo ayaa wax laga bedelaya Een, marka sidaasay u socotaa toddobaaday u socotaa wiigag bay u socotaa bilaysaa ku gaadhaa digaagu markuu saddex bilood afar bilood jiro wuu waaweynaanayaa bartii wuxuu imanayaa magaranaysaa dhalmada uu ku bilaabayay buu imanayaa halkaa markuu yimaado waxaa la sameynayaa raashinkii mar kasta oo toddobaadaba waxbaa ku kordhaya kadib markay beedka bilaabaan sida digaaga kale waaweyn baa raashinka loogu siinaya oo loo- iyo magaranaysaa loo siinaya Een, inta kiilo uu cunayo mar kasta waa la ogyahay digaagadu xabada kiilo inta kiilo inta gram ay cunayso waa la ogyahay halkii hangar tusaale ahaan waxaa ku jira lix kun shan kun sidoo kale waxaan weydiiyey ibraahim waxyaabaha ay iskugu daraan digaagga ee la siiyo iyo qiyaasaha loogu talagalay koox walba oo digaagga ah meelaha lagu xanaaneeyo ay ku jiraan tusaale ahaan sheeyada laysku dara waxaa ka mid a arabikida murakas baa la idhaahdo oo ka yimaada netherland holland iyo meelaha laga keeno waxaa kaloo ka mid a buushiga waxaa ka mid a dhagax baa la idhaha dhagaxa oo xagargeeri la idhaha ama dhagaxan la radqiya cad la- ayaa ayaa ka mid a Een, waxyaabaha noocaasa ka mid a baal sooyo la idhaha baa ka mid a oo isna maraykan iyo meelaha laga keena ka mid a waxaasi layskagama shubayona kiilo graamis baa layskugu daraya tobankii kiishba qayb ka midii waa qayb ka mid a arabqida qaybina waa muro kaskaan kuusoo sheegay qaybi waa sooyaha qaybi waa dhagaxa qaybina waa buushiga kadib marka waxaa ii yaala meesha aan baasha ku rudqayo miisaan baa ii yaala waxaan miisaamaya dhagaxa waxaa kaloo miisaamaya arabqidaan ku daraya meesha waxaa kaloo miisaamaya murakaska waxaan miisaamaya sooyaha sooya biiniska waxaa kaloo miisaamaya maxaan ku dhaha buushigaan isna miisaamaya marka intaasaa meesha ku dhacaysa kadibna waa la wareejinaya daynabooyinka meesha ku yaalla wareejinaya daynabooyinka markay wareejiyaan saacad baa loo qabtaa shan iyo toban daqiiqo labaatan daqiiqo saasay wareejinayaan marka intaa wareejiyaan ee waxaa si fiican isku dhex galo ayaa laga shubayaa baasha laga shubayaa marka laga shubo kiishkii waa in la miisaamaa miisaanka la saaraa kiishkii markaad miisaanto konton kiilo noqdo kontonkii kiilo ayaad yaad yaad magaranaysaana dhigaysaa xagga kale ee fursada shaqadan ka helay haddaan ka waramo anigu markii hore xaafadaydu waxay deganayd saylac kadib markaan halkaan shaqada ka helay xaafaddii waan soo rartay halkan baan keenay kaasi wuxuu ahaa ibraahim cabsiye oo ka mida dhallinyarada shaqooyinka u soo raadsada magaalooyinka waaweyn markiisii horena ka shaqaysan jiray goobaha milixda laga soo saaro oo qoyskoodu ay ku leeyihiin deegaanka toqosho ee degmada saylac haashim sheekh cumar good v o e buurama
mahadsanid haashim weli washington ayaad naga dhagaysanaysaan markana dhinacii ciyaaraha iyo maxamuud mascade
kulan wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha aan ku bilaaba ee horyaalka kooxaha qaaradda yurub ee champions league habeenkii xalay ahaa laba kulan oo la ciyaaray oo lagu soo gudbayay wareegga sideedda iyo kooxda kubadda cagta ee barcelona iyadoo xaragoonaysa waxay u soo gudubtay wareegga sideedda kadib markii ay saddex gool iyo hal kaga soo adkaatay kooxda kubadda cagta ee naaboli inkastoo ciyaartu ay sidaa ka adkayd haddana kooxda kubadda cagta ee barcelona ciyaaryahan lobandowski ayaa goolka saddexaad u dhaliyey goolkaasi oo qalbiga iyo wadnaha kala baxay taageerayaasha iyo kooxda kubadda cagta ee naaboli suuro geliyeyna kooxdu inay wareegga sideedda usoo gudubto isugeyn afar gool iyo laba ayay ku soo baxday kooxda kubadda cagta ee barcelona laakiin kulankii ugu hadalhaynta badnaa kulamadii dhacay habeenkii xalay waxa uu ahaa kii dhex maray kooxaha kubadda cagta ee arsenaal iyo f c borto labadan kooxood ayaa lugtii hore hal gool iyo wax waxaa ku soo adkaatay kooxda f c borto habeenkii xalay ahaana waxaa macallinka kooxdaasi consesal uu la soo galay shax ka yaabisay tababaraha kooxda kubadda cagta ee arsenaal oo sababtay gurigooda dhigida imarat stadium in ay arsenaal waxba ku qaadi weyso waxa ay dirqi ku heshay hal gool oo qaybtii hore ee ciyaarta uu dheliyey ciyaaryahan torosaar kubad qurux badan oo uu callaqay ciyaaryahan martin ordegan ciyaartan ayaa si kastoo tahaba sagaashankii daqiiqo iyo soddon dheeriya oo lagu daray waxaa kooxda kubadda cagta arsenaal ay ku guulaysatay rigoorayaal ka hor kulanka saadaash waxay ahayd inay arsenaal awood badnayd islamarkaana kooxdan ay ku durdurin kartay marka loo eego kulamadii lasoo dhaafay goolashii faraha badnaa ay arsenaal dhalinaysay haddaba maxaa dhacay oo saadaashii laga filayey arsenaal ay u noqotay mid iyada ka saari gaartay inay u soo gudubto wareegga sideed cabdifataax shabalala ayaa ila falanqaynaya shabalala soo dhawoow shalay waxaad sheegtay in arsenaal ay gurigeeda si wanaagsan ugu badin karto laakiin fare cidil ay ku baxsan
aad iyo aad mascado markaad fiirisid boorto game balan adag ayay ku soo gashay oo difaac u badan weerarkeeda aaday u daciifisay waxay isku dayeen janaalada duleelada ay arsenal goolasha ka dhalin kartay inay celiyaan waa naqaanaa wiilka tareega ah ee kooxda boorta u dheelo siduu ula dhaqmay saaka ciyaartii hore celiyey ciyaartaanna aad u adkeeyey marka waxaan isdhihi karaa ciyaar aad u adagaa ka dhacday oo arsenal goolka hore ku daahisay haddana nasiib wanaag waxay heshay qaybtii hore goolkii laga sugaayay arsenaal marka mar walba waxaa loo filaayay arsenaal inay qaybta dambe dardar fiican la imaan doonto weerar badan la imaan doonto taas oo saas noqon weysay laakiin markaad eegto arsenaal koox garoonkeeda ku wanaagsan awood badan lagu tabaayay ayay noqotay marka ma la odran karaa macallin consisaw waxa uu ka shax wanaagsanaa ka aqoon badnaa tababare arteta marka laga hadlayo qaabka champions leaga loo ciyaaray
runtii aad iyo aad waxaan arkayay in macallinka sosaw inuu sabro isagoo goolkii laga keenay mareejada ku qanacsanaa game balaankiisa fiicnaa ilaa ciyaarta ku daahiya arsenaal taageerayaasheeda falastireesha ka dhigay ka xanaajiyey marka sidaa sheegaysa waaye macalin kasosaw wax yar macalin aad uga sii weyn oo muddo ku dhex jiray karo macalinimada ma aha arteyta aad ugama sii aqoon badna laakiin kooxda boorta markaa fiirisid ayagoo away from home aaday u sabraayeen waxaana lagu heli waayay jaanitiyar badan oo laga filaya arsenal weliba ayaga weliba ayagaa jaani si fiicnaa marka la eego weliba ayagaa jaanisi ficnaa arsenalna caabanaantii afka hore waxay aad u tageen yarkii martinelli weerar tareed oo laga baqa ma jirin yarkaan xaafad nooba saxa waa noqon waaya ciyaartaan oo nooba la-aanaa kabatay arsenal ciyaarta inteeda badan maxaa yeele bebe oo afartan iyo kow jir ah oo boorta gadaal u taagan wax shaatiga la gashta muusan helin weliba waxaa ugu darnayd ee qadka dhexena waxaad moodaa inuu aad u adkaynayay oo labada ninoo weerarka uga ciyaaraysa fc borto mar kasta waxay caawinayeen nimanka dhexda ka dheelaya waa tahay laakiin arsenal kolley nasiib bay ku baxsato rigoorayaal haddii la geeyey ma la odhan karo awood ama shaxay ku badisay haddii aan ka gudubno kulan adag ayaa caawa dhacaya oo waxa uu dhex maraya kooxaha f c aan idhaahda ee inter milan iyo atletica madrid kulankan lugtii hore kooxda kubadda cagta inter iyo hal gool iyo waxba ku soo badisay maxaa la filayaa atletica madrid gurigeeda halkan gool ma ka imaan kartaa mase inter waxaad leedahay way adkaanaysaa in laga adkaado kulanka runtii atletico madrid ciyaarahan wax badanaa iska bedel labadii sannadood ugu dambeysay jaanis abuurkooda uu fiican yahay kubadda bastonka depaul iyo griezman aada u fiican yahay haddana looguma baranin in atletico madrid oo natiijo laga horeeyo kambaak samayso haddaa xasuustid atletico madrid koox waxaa waaye natiijo inay hesho ilaashato ku fiican marka hadda ciyaar adagay wajahaysaa caawo oo ah inay gooshiina soo gudato difaacoodii sistamkoodana sii wataan marka waxay ku xiran tahay macallinkan inzaagi qaab kontrabalaanka uu ciyaari doono talyaaniguna waa taqaanaa kontrabalaan waa lagu yaqaanaa qorsho walba waa la imaatay midkiisa kale la imaanayaan marka caawa ciyaar adaga aad dhici doonto yaad u malaynaysaa inay soo baxayso
runtii aniga xas leeyahay inter milan inay soo baxayso maxaa yeelay atlantic madrid haddii difaac laga galo oo guusha wax yar laga ilaabsado ma ahan kooxaha transitionka adkayn kara difaacna joogi kara weerarna wadi kara marka
laakiin taageeraasha dheelada badan ee garoonka atletica madrid caawa camiraya dabcan iyaguna awood buuxday siin doonaan kooxda atletic madrid waa tahay sidoo kale waxaa iyaguna caawa ciyaaraya kooxaha brusia dortman iyo f c b s v indhoven waxaana kulankii hore labadan kooxood guriga b s v indhoven ay kusoo kala tageen hal iyo hal caawana brusia dortiman iyo taageerayaasheeda sawaxanka badan ee istaagga ciyaarta ku dhammaysta waxay rajaynayaan inay b s v ka guulaystaan la arki doona haddaba labada kooxoodna ciddii wareega sideedda usoo gudubta xubinteena ciyaarintan kusoo gabageyna tani kulan dambe oo mascadeedu ku dhaafaya sidaa
mahadsanid maxamuud mascade iyo ciyaarihii intaasi aan kaga gudubno markana mid ka mid a heesihii rabadaanka aan idinkugu talagalnay
codkaasi baxsanaa ee xalimo khaliif cumar magool iyo nebi ammaankaasi aan ugu talagalnay bisha barakeysan ee rabadaan ayaan idaacaddeenni guud ahaanba ku soo gebagabeynaynaa waa sahre cabdi axmed oo idinle intaynu mar kale ismaqli doonno sidaasi iyo nabadgelyo